الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب فضل الزهد في الدنيا أي هذا باب بيان فضل الزهد في الدنيا wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo fadliga ay leedahay adduunyada in laga zaa'ido waalxahi cala ataqalluli minha iyo boorinta la ysku booriyo in la yaraysto adduunyadii wa fadli alfaqr iyo faqrigu fadliga iyo qiimaha uu leeyahay marka aلzuhdu fi اdunyaa waxaa si fiican oo faahfaahsan uga hadlay alcalaamaة bn اlqayim raximah اllah sida ku sugan madaarij saalikiinka kitaabkiisa la idhaahdo waxaan uu ka warramay in qur-aanka iyo xadiidkaba in badan ay ku soo aroortay oo ay ka buuxdo iyadoo adduunyada yani waxa weeyaan la tilmaamayo inaan lagu dagmin oo ay iska liidato oo ay deg deg u dhammaanayso iyo iyadoo la ysku boorinayo aakhira in loo shaqaysto waayo waa halka baaqiga ah isla markaana loo socdo zuhdigana wuxuu sheegaa cibaaraad qeexistiisa iyo tacriifkiisa ahlulcilmigu ay ka yidhaahdeen waxaa ka mid ah cibaaraadka fiican ee zuhdiga lagu macneeyey inuu yahay tarku maa laa yanfacu fi laakhira qofku wixii aan aakhire anfacayn inuu iskaga tago oo uu iskaga durkaa la yidhaha zuhdi alimaamu axmedna wuxuu ka soo raray imaamkii weynaa ee caalimka ahaa zuhdigu inuu qaybo yahay oo ay ugu sarreyso xaaraanta in laga tago oo ay ka mid tahay tarku lfuduuli min alxalaal xalaasha qudheeda wixii maaragtay aanu qofku u baahnayn ama zaa'idahee mashquulinaya un inu iskaga tago oo ay ka mid tahay tarku maa yushqilu can illaah wixii qofka ilaahay jala wacalaa xaggiisa ka mashquulinayo daacada rabbigii inuu iskaga fogaado waaya waxaanu markaa tilmaamay dadka ilaahay jala wacalaa si dhaba u yaqaana ee u caabudaa inay ku ijmaaceen zuhdiga macnihiisu inuu yahay safaru اlqalbi min waطni اdunyaa wa akhduhu fi manaasil اlaakhira qalbigu inuu ka safro wadankan adduunyada oo uu noqdo mid ka sii jeedo oo iyada markaa aan u hanqaltaagahayn oo hankiis iyo himadiisu aanay ku jooginuun adduunyada iyo sidii uu heli lahaa bes balse uu yahay mid aakhira waxa weeyaan u shaqaysanaya oo rabo oo doonaya sidii aakhira meel wanaagsan waxa weeyaan u tegi lahaa sidaa awgeed baa wixii ilaahay xalaaleeyey in la xarimo ama qofku uu iska xarimo iyo in maalka la dayaco ama la daadaadiyaa suhdi ma aha isagoo qofku maalkii haysta ama shaqaysanayuu noqon karaa zaahid goorma ayuu qofku zaahid noqonayaa isagoo wax haysta ama maalkii leh marka ilaahay jala wacalaa wuxuu hayo gacantiisa waxa ku jira uu kaga kalsoon yahay wuxuu isagu haysto amaa faqriga sidiisa fadli uma laha faqrigu yani lidaatihi wax fadli ahoo uu faqrigu u leeyahay ma jirto waay qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi inamaa mathalu lxayaati اddunya aayado badan buu markaa soo aroorinayaa waa dul maraynaa inamaa mathalu lxayaati اddunyaa adduunyada mathalkeeda iyo sifadeedu waxa weeyaanun kamaa-in biyo oo kale biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa'i xagga sare aanu ka soo dejinnay yani roob baa loo jeedaa oo fakhtalata ay isdhex galeen oo ay isku darmadeen bihi bisababihi daraaddi nabaatu lardi nabaadkii dhulku uu isdhex galay oo uu isku hawray ay dhulka ka soo baxay oo mimaa yaakulu nnaasu walancaam waxa ay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan ahaaday xataa idaa akhadat ilardu markay qaadatay dhulkii zukhrufaha quruxdeedii iyo bilicdeedii iyo wazayanat ay isqurxisay ee wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ehelkeedii annahum iyagu qaadiruuna calayhaa qaadiruuna inay awoodaan calayhaa korkeeda ay calaa xasaadihaa goosashadeeda ataahaa uu yimi amrunaa amarka iyagu yani cadaabka yagu leylan habeennimo aw nahaaran ama maalinimo oo fajacalnaaha aanu ka yeelay xasiidan ay maxsuudan wax la goostay oo kale kaan lam taqna ay kaanaha oo aada moodo lam taqna inaanay jirinba bilamsi shalayto kadalika nufasilu laayaati sidaa aayaadka aanu u cadcadaynay kadalika sidaas oo kale aanu aayaadkaasi u cadcadaynay ayaanu nufasilu laayaati aayadaha ugu cadcadaynaynaa liqowmin duul yatafakaruuna fikiraaya oo aayaadka ilaahay iyo hadalkiisa wax ku qaadanaya marka mahalka cajiibka ah ayaa ilaahay adduunyadii u dhigay marka laaga siday marka hore qofka isugu qurxinayso isu jeclaysiinayso qofkii markaa u damcaayo isugu hallaynaayo si deg degahoo markaa waxa weeyaan dhaqso badanna ay isu bedelayso ee ay meesha uga baxayso wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wadrib lahum mathala alxayaati اddunya wadrib lahum waxaad uga yeeshaa oo idribtan macnaha sayaro lagu fasiro wadrib lahum waxaad uga yeeshaa iyaga mathala alxayaati اddunyaa mahalka iyo sifada noloshan markaasoo ke kamaa-in sidii roob oo kale uga yeel maagaasoo anzalnaahu min asamaa'i xagga sare aanu ka soo dejinay oo fakhtalata bihi sababtiisa ay isdhex galeen oo isku darmadeen nabaatul ardi nabaadkii ardiga dhulka iyo baadkii waxa weeyaa isku darmado isku hawro isdhex galay faraqyadana isweydaarsaday oo fa asbaxa dabadeeta uu noqday nabaadkii dhulku intii uu cagaarnaa ee quruxda badnaa dabadeed hashiiman mid dumaayo uu noqday oo burburay oo tadruhu riyaaxu dabayluhu ay markaa kala firdhinayaan wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday yahayna calaa kulli shayin shay walba muqtadiran allaha awoodaya almaalu xoolaha iyo walbanuuna inamaduba ziinatu lxayaati اddunyaa noloshan sokee quruxdeedii weeyi wlbaaqiyaatu saalixaatu wlbaaqiyaatu kuwa markaa hadhaaya ee baaqiga ah ee asaalixaatu wan wanaagsan waa daacaadka iyo cibaadaadkao dhan daacaadka iyo dikriga bar ka midana waa lagu fasira ismana diidayaan ayaa khayrun ku khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa hawaaban xagga abaalmarinta oo baaqiyaatu saalixaadkaasa abaal wanaagsan ilaahay agtiisa lagu helaya wa khayrun iyagaana ku wanaagsan amalan xagga ididiilada iyo rajada oo qofkii adduunyada la yimi ee khayrka ku dadaalay iyaga ayuu markaa rajo wanaagsan iyo didiilo fiican uu qabaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi iclamuu waxaa ogaataan annama alxayaatu dunyaa noloshan adduunya inay tahay un lacibun ciyaar iyo walahwun yani waxa weeyaan dheeldheel iyo wax lagu mashquulo sida ciyaarta ay caruurtu ciyaarto ee ay xiiseeyaan ay markaa waxa weeyaan ku mafsuudaan ee waxoogay ay meelaha yaacyaacaan adhowna ay ka soo noqdaan iyagoo daalan oo daal ka dheefay oo dee isla markaba wixii iska dhammaado adduunyadii waxa weeye saasay lacib iyo lahwi u tahay allihina abuuray adduunka iyo aakhiradaba ayaa inooga warramaya wa ziinatun qurux weey wa tafaakhurun isufaanid weeye baynakum dhexdiina ahaato isu faanaysaan wa takaahurun iyo kala badsasho weeye macnii kala badsiga isugu faanaysaan fil amwaali xoolaha iyo walowlaadi carruurta intaasoo guruu leeyahay intaasoo beerool intaasoo gaadhi intaasoo carruura intanoo kana kamahali kaythin waa sidii roob oo kale kaasoo acjaba alkufaara beeratada iyo dadka zaraca beera oo isjeclaysiiyey nabaatuhu nabaadkiisuu isjeclaysiiyey oo intay waxa weeye ku gureen sidaa dabadeetana mihiigaan uu u maray oo isla markaba wixii ay dhulka ku aaseen uu soo bilqay isagoo qurux badan uu soo booday uma dabadeetana yahiiju qallalaya iyar dabadeed buu qalalayaa waa kacayaa wuu qalalaya oo isbeddelaya wataraahu waxaad arkaysaa musfaran xaal uu markaa boodho noqday oo maaragtay cawlaaday oo isbeddelay halkuu markii hore ka ahaa waxa weeye cagaar akhbar ah oo indhaha soo jiidanaya ayaa markii dambe wuxuu noqday mid qalalay oo isbeddelay oo midabkiisi isbeddelay oo cawlaaday uma yakuunu dabadeetana wuxuu noqonayaa xutaaman mid burbur buu noqonaya oo waa maraaxisha uu siidhkaa dhulka ka soo baxaya marayo marka hore waa doog qurux badan haddana wuu qalalayaa meeshii buu kusii oolayaa bacda dalik dadka iyo xoolaha cagta marinaayo oo wixii kasii hadha ee aanay xooluhu cunini dhulkuu ku dhacaya wuxuu noqonayaa wax markaa burburo oo cagta iyo dabayshu ay burburiso dabayshuna ay meelaha qaado adduunyadina waa iska saas oo kale wa fi laakhirati aakhirana waxaa ku sugan cadaabun shadiidun cadaab daran oo la kulmaayo cidda adduunyada door bidee horreysiisay ee cibaadadii rabbi u abuuriyo daacadiisii kaga mashquusha iyo wa makfiratun dembi dhaaf min allaahi xagga alla ka ahaaday iyo wa ridwaanu raalli ahaansho iyagana ay helayaan dadka aakhiro horreysiiyey waxa weeye daacada ilaahay aan adduunyadan waxa weeye tegaysa kaga mashquulin wixii ilaahay uu abuurayna ka soo baxay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunye may ahaanin ilaa mataacu lguruur alaab yaroo markaa wax dagayso oo lagu dagmo mooyaane wax kale may ahaanin waa wax yaroo markaa lagu dagmayo oo si dhaqsaa meesha uga baxaysa weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi zuyina linnaasi dadka waxa loo qurxiyey ilaahay baa u qurxiyey ibtilaa'an ama dee shaydaan baaba u qurxiyey zuyina linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati jacaylka shahawaadka shahawaadku waa waxyaabaha naftu ay jeclaysanayso ee waxa weeyaan markaa ay xiiseynayso shahawaadkaasoo min annisaa'i dumar ahaaday walbaniina inama ahaaday walqanaatiri lmuqantarati xoolo badan oo la labanlaabay ahaaday xoolo fara badan oo la cabbeeyey oo waxa weeyaan markaa la kaydsaday qanaatiirta muqantarada ahoo min adahabi dahab ahaad iyo walfidati fido iyo walkhayli fardo almusawamati la calaamadii walancaami nicmooley ahaaday walxarhi beera ahaaday iyo wax la beerto adduunyada iyo maalka noocyada alaba la jeclaysiiyey dadkii oo loo qorxiyey daalika kaasi lasoo sheegay madkuurkaahina mataacu lxayaati اddunya waa noloshan dhow ee gaaban mataaceed iyo raaxadeed iyo alaabteedii un weeyi oo dhan kasta oo laga eegaba waa adduunya uun taasi waana wax maalmo kooban uun markaa jiraya wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu lma'aaba noqosho fiican ay xusnu lmarjic meel loo noqdoo fiican baa ilaahay agtiisa ahaatay oo sida aayadda dambe rabbi kaga warramay waa jannooyinka dadka ilaahay ka cabsaday uu ugu talagalay ee nicmada badan iyo xuuralcaynta iyo raalli ahaanshihiisa iyo in lagu waariyo umuurtaas ay ku sugan tahay markaa macnuhu wuxuu yahay waxyaabaha naftu ay jeceshahay waxa ay tahay in laga horreysiiyo ilaahay agtiisa wixii lagu badbaadayey meel wanaagsan iyo jannana lagu helayo qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha nnaasu dad yahow ina wacda allaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun xaq weeye alla wixii ilaahay idiin yaboohay waa mid xaq ah oo dhab ah waayahay qiyaamuhuna waa xaq oo wuu iman doonaa waa la isa soo xashrin doonaa qof waliba wixii uu galabsadayna waa laga xisaabin doonaa falaa tagurannakum alxayaatu اddunyaa falaa tagurannakum ya idin dagin alxayaatu اddunyaa noloshan adduunye ee dhow ee gaaban iyaana idin dagin walaa yagurannakum yaanu idinku dagin billaahi alleh algaruur ka dagitaanka badani oo shaydaankii yaanu ilaahay jala wacalaa idinku dagin sidee baa ilaahay idinku dagayaa wuxuu idinku dagayaa inuu maalan qofkii macaasidii u qurxiyo ilaahay waa kafuuru raxiim adillu mararka qaar kugu akriyaya adillo ayuu kugu akriyaya ilaahay waa kafuuru raxiim waxa weeye waad toobad keeni doontaa toobadaada ilaahay wuu ku farxayaa istikfaar baad la iman doontaa dib baad ka wanaagsanaan doontaa aye ma aragtay umuurta noocaasa ayuu qofkii ku akhriyayaa siduu waxyaabahaasi ugu wado ayaa laga yaabaa dee qofku inuu guuldaraysto ama ilaahay jala wacala ugu cadhoodo marka ilaahay waa dhabo dee waa kafuuru raxiim laakiin dhinaca kale waa shadiid lciqaab waana sariicu lxisaab abwaabtii hore waa inagii kusoo maray marka marka shaydaanku uu kugu akriya arrintaasi ee uu kuu saaro baabka ah baaburajada adiguna xagga kala joogsa oo baabulkhawfka u saar ya baabulkhawfka adiguna u saar oo dhankaa kala joogso si aanu ku lumin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi alhaakum waxaa idin mashquuliyaa takaahuru kala badsiga adduunyada iyo waxaan dhex yaalla kala badsanaysaan ayaa idin mashquuliyey marka alhaakum waa ashqalakum weeyi dadka qaar baa laga yaabaa inay ku fasiraan alhaakum waxa idin halaagay laakiin sax ma aha alhaakum waxaa idin mashquuliyey atakaahuru kala badsiga adduunyadan maalkeeda iyo caruurteeda iyo umuurtaa kala badsanaysaan xataa zurtum ilaa aada ka booqanaysaan almaqaabira xabaalaha oo macnihi aad ka dhimanaysaan oo takaahurkaa iyo isugufaankaa iyo kala badsigaa joojin maysaan ilaa aad ka godgelaysaan oo ka dhimanaysaan waxaa kaloo loo macneeyey xataa zurtum lmaqaabira ilaa inta nool ee adduunyada aad ku haysaan markaa dhammaysaan ilaa kuwii xabaalaha ku jirayna aada tiaa tirsataan oo tidhaahdaan intaasna way naga dhinteen noogu dar tirada noogu buuxiya iyagana kalaa sidaa ha joojiyaane ama joojiya ee sawfa taclamuuna mar dambaa ogaan doontaan uma kalaa sawfa taclamuuna haddana sidaa kalaadu markaa sajrin iyo radcin bay faa'iideyneysaa uma haddana kalaa sidaa ha joojiyaane sawfa taclamuuna jeer dambaa ogaan doonta kalaa low taclamuuna kalaa sidaa ha joojiyaane low taclamuuna daa ogaan lahaydeen cilmalyaqiini cilmi markaa yaqiinahoo dhaba haddaa ogaan lahaydeen caaqibada iyo cidhibta dambe ay sugufaankiin iyo waxkalabadsigiinna yani saa maydaan samayseen weyi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wamaa haadihi alxayaatu اdunyaa ilaa lahun walaciba wamaa haadihi alxayaatu dunyaa noloshan adduunya may ahaanin ee gaabani ilaa lahun walacib wax markaa lagu mashquulo iyo wax ciyaar ciyaar mooye wax kale may ahaanin aa iska maalmaha kooban dabadeetana waa laga dhaqaajinaya wa ina daara alaakhirata daarta aakhirana lahiya alxayawaanu iyada ayaa markaa nolol kaamila ah lahiya alxayawaan iyada ayaa xayaatadii iyo noloshii daa'imka ahayd ee dhammayska tirayda low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan walaayaatu fi lbaabi kahiirat mashhuura wa ama alaxaadiidu fa akharu min an tuxsara dhinaca axaadiidta haddii la qabto way ka badan tahay in la koobo wanunabihu waxa aynu baraarujinaynaa biarafin minhaa jaanib iyo dhinac ka mida calaa maa siwaahu wixii ka soo hadhay ani waynu ishaaraynaa wax ka mid aynu soo qaadanaynaa weyi waaya ka aayaadkaasoo dhan walaalayaal waxaa laga qaadanayaa ilaahay innaga wuxuu inoo abuuray inaynu isaga caabudno adduunyadan iyo maalkan iyo waxyaabahan dhex yaallana innaga daraaddeen baa loo abuuray inaynu ku noolaano oo waxa weeye aynu isticmaallo aynu ku raaxaysanno ilaahay cibaadadiisa iyo daacadana aynu u kaashanno marka wixii ilaahay inoo abuuray dartii oo cibaadada ah ma banaana in lagaga mashquulo wixii inaga daraaddeen loo abuuray oo adduunyadan iyo maalkan iyo waxaan dhex yaallaa waa tahay wa can camr bni cawfin alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama bacatha abaa cubaydata bna aljaraax bacatha wuxuu u diray abaa cubaydata saxaabigii la odhan jiray wa amiinu hadihi lumma eh ibna aljaraaxi ahaa radia allahu canhu iyo ila lbaxrayni baxrayn buu u diray abu cubayda waa amiinu hadihi اlumma magaciisana waxaa la odhan jiray caamir bnu cabdillahi bn اljaraax yaأti baxraynna markaa de waa beldadii macruufka ahayd ee ciraaq ku taallay yaأtii si uu waxa weeye u keeno bijizyatihaa jizyadeedii si uu u keeno oo uu uga soo qaado dadkii deganaa jizyadii markaa dadka deganina kolkaa waxay u badnaayeen dad majuus ah rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam jizyo ayuu dul saaray ama uu kula heshiiyey inay jizye bixiyaan faqadima bimaalin faqadima waxa uu la yimi oo uu ka keenay bimaalin xooluu ka keenay min albaxrayni meesha baxrayn laydhah wasamicat ilansaaru ansaar baa maqashay biquduumi abi cubaydata abi cubayda inuu yimi bay maqleen waktigaana ku darso oo waxaa iska jiray baahidu way iska badnayd cidhiidhi baana iska jiray xagga waxa weeyaan maalka iyo waxaynta ku saabsanaa waayahay fawaafaw salaata alfajri maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fawaafow waxa ay ku soo urureen oo macnihi ay soo xaadireen ee ijtamacuu waxadaruu buu ku macnaynayaa salaata alfajri salaadii subax maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay maciisa sala allahu alayhi wasalam yacni masaajidkii rasuulkaay salaadii subax kusoo tukadeen maalinkaa waxaa xaafidku sharaxa bukhaariga uu ku yidhaahdaa waxaa halkaa laga qaadanayaa haddii arrin markaa soo kordhay ama daariya aanu jirin inaanay dhammaantood kusoo wada tukan jirin masaajidka rasuulka ay markaa dee meelaha ay kala yaallaan iyo masaajida xaafadaha iyo meelahaas caad ahaan ay dee ku tukan jireen inta dhadhow mooyaane laakiin marka arrin jiro masaajidka rasuulka imanayano markaa markay warkii maqleen ayaa ay waxa weeye salaadii subax ka soo qayb gala masaajidkii rasuulka yimaadeen calayhi الsalaatu wasalaam falamaa salaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay markii uu tukaday sala allahu alayhi wasalama insarafa uu gadoomo uu noqday watacaraduu lahu way markaa u qastiyeen rasuulka way u banbaxeenoo way u qastiyeen iyagoo isdareensiinaya inay dee markaa yimaadeen bal hadda fatamasama wuu dhoolla caddeeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama xiina ra'aahu markuu arkay ayuu dhoolla caddeeyey dee u arkay inay soo urureen oo markaa lasoo xoomay uma qaala dabadeetana wuxuu yihi adunukum waxaan idiin malaynayaa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata saxaabiga la yidhaahdaa qadima inuu la yimi bishayin wax maal ah min albaxrayni baxrayn inuu markaa ka keeno oo kala yimi faqaaluu waxay idhaahdeen ajalhaa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow faqaala wuxuu yidhi abshiruu bushaaraysto waamiluu fisha maa yasurukum wax idin faraxti gelinaay bushaaraysto waxaa markaa ku faraxdaana fisha fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay mal faqra akhshaa calaykum faqri idinka baqan maayo marka alfaqradaasi waa mansuubo waa la nasbiyey waxaana lagu nasbiyey akhshaadaa dambe ficilkaa inay mafcuulu tahay macnuhuna wuxuu dhacayaa maa akhshaa alfaqra calaykum maa akhsha alfaqra calaykum faqri idinka baqan maayo faqri iyo waxba la-aan idinkama baqanayo walaakinii ha yeeshe anigu akhsha waxaan ka baqanayaa an tubsada adunyaa calaykum adduunyada in laydin waasiciyo laydin fidiyo kamaa busitat sidii loogu fidiyey calaa man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey oo dabadeeta fatanaafasuuhaa aa u tartantaan oo markaa u beratantaan waa ficil mudaarico waa min baabi xadfi ixda taa-in labadii taaood ta-ood baa mid la jaray tii mudaaric iyo tii asalka ka mid ahayd ficilka fatanaafasuuha ay fatatanaafasuuhaa oo aa kolkaa u tartantaan adduunyadii kamaa tanaafasuuha sidii dadkii hore ay ugu tartameen oo fatuhlikakum ay idiin halaagta kamaa ahlakatum siday iyagaba u halaagtay muttafaqun calayhi taasaan ka baqnaya waaya markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ummaddiisa aada iyo aada buu ugu naxariis badnaa waanu u turi jiray wuxuu markaa u sheegay faqri adduunya inaanu uga baqahayn hase haatee uga baqaya adduunyada in loo waasiciyo waana sidii dhacday markii dambe oo waa tii futuuxaadka ay barteen ee adduunyadii badatay futuuxaadkina ay aada iyo aada u bateen ee khanaa-in badan la helay xoolo badan la helay ee isku duba dhacday ee isku bislaatay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa qofkii ilaahay maal iyo adduunyo soo geliyo inuu ogaado inuu maalkani yahay markaa fitna waa fitna weeye markaa waa inuu ka digtoonaadu iska ilaaliyo in maalkaasi uu ku lumo oo cidhib xun iyo caaqibo xun uu kula dambeeyo way halaagtay ummaddii hore axaadiidtu way isfasiraysa axaadiid badan baa ku soo aroortay oo adduunyadii marka la ysku xaasido ee waxa weeyaan markaa la ysku cadhoodo loo tartamo loo kala dheereeyo waxay keenaysaa marka dambe in la yskuba dilo oo la ysku naco ayay keenaysaa wacan abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu qaala jalasa rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ku fadhiistay sala allahu alayhi wasalam cala lmimbari mimbarka ayuu ku dul fadhiistay wa jalasnaa anaguna waxaanu fadhiisanay xowlahu hareerihiisa wa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi ina mima akhaafu calaykum waxaan idinka baqanayo waxaa ka mida min bacdi dabadeyd aniga dabaday macnay min bacdi mowti geeridayda dabadeed markaan dhinteen idinka taga dabadeed waxaan idinka baqanayo waxaa ka mida maa yuftaxu calaykum korkiina waxaa lagu furi doono oo min zahrati dunya ahaaday dhaldhalaalka adduunye iyo waziinatihaa quruxdeeda zahradunbaa kasii caamsan ziinaduna markaa waa noocun zahradaasi adduunyada ka mid ah waaya marka waa min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam min zahrati اdunyaa dhaldhalaalka adduunyo iyo mataaceeda iyo wixii markaa dhex yaaliya wasiinatiha quruxdeeda mutafaqu calayh markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam taasuu ummaddiisa uga sii digaya oo uga baqanaya in adduunyada markaa la yska ilaaliyo inaanay dadka fitnayn oo aanay karkaarka weydaaran karkaarka dadka aanay weydaarin wa canhu ay wa can abi saciidin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina adunyaa adduunyadu xulwatun khadira waxa weeyaan xulwatun waa mid macaan oo khadiratun cagaaran waa cagaar macaan weeye adduunyadu cagaar macaan khudaar oo kale oo midabkeeduna uu cagaaran yahay dhadhankeeduna uu macaan yahay wa ina allaha ilaahayna tacaala isagaa sarreeya mustakhlifukum fiiha wuu idiin gacan gelin oo wuu idiin dhiibi doonaa adduunyada wayanduru wuxuu eegi kayfa tacmaluuna sidaa aa ku samaysaan fataqu dunyaa hooya adduunyada iska ilaaliyo oo ka dhowrsada wataqu nisaaa dumarkana iska ilaaliyo rawaahu muslim markaa ee shaygu marka uu macaan yahay naftii baa jeclaysanaysa marka uu shay cagaara yahayna ishii baa jeclaysanaysa shaygana haddii naftuna jeclaysato ishuna ay jeclaysato qofku inuu ku dhacayaa meesha imanayso dee uu ku dhaco dhacankaa maha waa hurtila waayo ishiina wuu soo jiidanayaa naftiina hee wuu soo jiidanaya mar hadday sidaa tahay adduunyadu ilaahayna idiin gacan gelin doono oo uu idin siin doono iska ilaaliya adduunyada oo ha ku fitnoobin oo ha ku dagmina ogaada inuu ilaahay jala wacalaa adduunyadan idiin dhiibay ee maalkan idin siiyey inuu idin eegaayo oo uu idinka warhayo oo qofkii si wanaagsan ka yeelayna ajar iyo abaal fiican uu siin doono kii si qaldan ugu tasarufo ee waxa weeye meel qaldan mariyeyna dee uu khatar ku jiro oo ilaab ilaahay ciqaabkiisa waxa weeye un mutaysanaayo wataqu nisaa dumarkana iyagana iska ilaaliya fitnadooda inaydi fitneeyaan iska ilaaliya waaya xadiiskan horena waynu usoo maray qaala wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi allaahuma allahayow laa caysha nololi ma jirto macnihi daa'imi ilaa caysha alaakhira nolosha aakhira mooyaane allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira yacnii nolosha daa'imka ahee ee joogtada ahi waa nolosha aakhira un marka aakhiradaasaa qofka badbaaday ee janno helayna uu yahay qof faaza kula alfawz qofka khasaare ee naar galayna uu yahay qof khasaaray khasaare dhammaantii muttafaqun calayh sidaa awgeed baa halkaa nolosheed iyo cayshkeedu uu kaamilka yahay uu daa'imka yahay waa in loo shaqaysto oo daartan adduunyo ee laga tagaayo aanu dadku isdhiganin aanay isla markaana kaga mashquulin aakhirada baaqiga ah wa canhu ay wa can anasin can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala anas wuxuu rasuulka ka wariyey inuu yidhi yatbacu lmeyta qofka meydkaa waxaa raacaya halaahatun saddex baa haalib ahaan raaca sida haalibka ah saddex baa qofka xabaashiisa u raaca ahluhu ehelkiisu way raacaan oo markan ay soo aasayaan dee waa kuwan xagga qabriga u gelbiya wa maaluhu maalkiisuna way raaca wuu raacaa hadduu addoomo oo kale ka dhintay waxaa dhici karta inay maaragtay maalkiisay ka mid ahaayeen dadka raacaya ee aasayana inay dee ka mid noqdaan baa suuragal ah wakadalika waxaa soo gelaya maalka raacaya waxyaabahan aaska loo kaalmaysanayo sida qalabka lagu qodaayo kuwa waxa weeyaan wixii lagu qaadayey iyo wixii markaa adigu dee in lagu aaso loo kaalmaysanayay baa soo gelaya oo ilaa dee maalka oo dhami raaci maayo oo dee maalka qofkuu lahaa oo dhan inta la qaado qabriga lama dulgeeyo waa markaa maalkii wax ka mid ah oo wixii aaska ka qayb gelaya markuu dhintayna dee maalba ma lehe markuu noolaa maalku lahaan jiray baa loo jeedaa iyo wa camaluhu camalkiisa ayaa raacaya camalkiisa ayaa raacaya hadduu xumaa iyo hadduu samaaba camalkiisu uu raacaya fayarjicu ihnaani laba way soo noqonayaan wayabqaa waaxidu midna uu hadhaya yarjicu waxa soo noqonaya ahluhu wa maaluhu ehelkiisa iyo maalkiisa marka lagu rogaa laga soo dareeraya wixii maalehee xool ahaana waa laga soo qaadanaya waxba bakeeri baan lagaga dulimanahay wayabqaa camaluhu camalkiisuna wuu hadhayaa isagu ka soo noqon maayo bartaasuu kula hadhaya muttafaqun calayh xadiidkan isagoo kooban haddana waxaa ku sugan macno aada iyo aada u xeel dheer waxaana laga qaadanayaa walaalayaal maalka waxa weeyaan qofka aan dee qabriga u raacahayn aakhirana aan u raacahayn inaanu qofku kaga mashquulin camalkaa bal waa inuu horreysiiyo mar walba camalkaa waxa weeye qabriga kula hadhaaya waa inuu markaa horreysiiyo qofku waxaana maalinka khayr iyo wanaag la kulmay qofka camal wanaagsan oo halkaa ugu wehelyeela oo uu ku badbaado sii shaqaystay waxaana guuldaraystay qofka maalinkaa camalkiisa halkaa kula hadhaya uu camal xun noqdo ciyaadan billaah xadiidka imaamu axmed iyo ay wariyeen ee saxiixa ah ee dheer ee ka warramaya qofka marka nafta laga qabanayo ilaa qabriga waxaa ku soo arooray qofkii markaa wanaagsanaa waxa u imanaya wax wanaagsan oo qurux badan oo bidhaan wanaagsan suu ka odhanayaa maxaad ahayd wejigaagu qof khayr la yimaada wejigiibuu u egyahay suu odhanayaa camalkaagii wanaagsanaa baan ahay ka faajirka ah ee xunna sidaa cagsigeeda wax maaragtay aada u fool xun oo silan baa u imanaya maxaad ahayd wejigaagu weji shar la yimaaduu u egyahay wuxuu odhanayaa camalkaagii xumaa baan ahay marka camalka in la yska wanaajiyo oo ehelka iyo waxa weeyaan markaa maalkaba camalka wanaagsan laga horreysiiyo ayaa loo baahan yahay ehelka qudhiisana dee wixii ilaahay jalla wacalaa uu inoo sunneeyey ama uu inaguga waajibiyey waa in loo falo oo taa qudheeda camalka wanaagsan ka mid ah maalka qudhiisana qofka ilaahay soo geliya xagga wanaagsan waa inuu adeegsado waxaa rasuulka ka soo arooray inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam nicma almaalu الصaalixi lirajuli الصaalix maalka wanaagsan ee qofka wanaagsani gacanta ku hayaa fiicnaaday oo qofkii wuxuu ka dhiganayaa maalkii miduu aakhiradiisa ku hagaajisto wuu sakeynaya wuu sadaqaynaya masaajiduu ku dhisaya mashaariicda khayrigaabuu ku qabanaya dadka masaakiintaabuu ka quudinaya meelaha wanaagsan saynu arki doonno xag iyo xag iyo xaggaba wuu kala diraya wa canhu ay wa can anasin qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu uhi yu'taa waxaa lala imanayaa oo la keenayaa biancami ahli dunyaa dadkii adduunyada kii ugu nicmaysiga badnaa oo min ahli naari ahlu naarka ka mida ayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo la keenaya kii ugu nicmada badnaa haday noqoto dumar haday noqoto waxa weeye magac iyo madaxnimo haday noqoto maal ya kii ugu nicmaysiga badnaa baa la keenaya ahlu naarka ka mid a fa yusbaqu waxaa la quusinayaa fi naari naartaa la quusinayaa sadqatan hal quusina mar baa naarta saa loo tiimbinaya uma yuqaalu dabadeetana waxaa lagu odhanayaa ya bna aadama ina aadamow hal ra'ayta khayra qad weligaa ladnaan ma aragta hal mara bika naciimu qadu weligaa nicmo nicmaysma ku soo maray weligaa iyo allah wayaquulu wuxuu odhanayaa laamay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rabbi rabbigay oo weli ladnaan ma arag markaa ladnaantii adduunyada uu ku soo jiray oo dhan halkaa maree naarta la tiimbiyey buu ku iloobayay bal waxaad ka soo qaaddaa adduunyada inuu ku noolaa lixdan sano ama toddobaatan ama kontonba oo intaa uu nicmaysanayo oo nicmada heerka ugu sarraysa nicmada adduunyo uu ku jiray ya raaxadeeda mid la fuulo mid la xidho lagu seexdo ya dhan walba halkaa maree naarta laquusiya buu ku iloobay wa yu'taa waxaa kaloo la keenayaa biashaddi nnaasi dadka kii ugu daraa bu'san xagga dhibaatada iyo busaaradda fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo min ahliljannati ahluljannaha ka mid ah qof ahlujannaha ka mid oo adduunyada dadka adduunyada kii ugu dhibaatada badnaa ahaa faqri hayn la-aan xanuun fa yusbaqu waxaa la quusinayaa isagana sabqatan hal quusisaa la quusinayaa fi ljannati jannada wa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa ya bna aadama ibnu aadamow ina aadamow hal ra-ayta bu'san qau weligaa shida ma aragta hal mara bika shidatun qau weligaa shidiya dhibaata ma kusoo marta wayaquulu wuxuu odhanayaa laamay wallah ilaahay baan ku dhaartay maa mara bii bu'sun qaa weligay bu'si ma soo marin walaa ra-aytu shidatan qaa weligayna shida ma arag rawahu muslim isna waxa alla wixii axdar soo martay iyo dhibaato adduunyada halkaa maree jannada la quusiyey buu ku iloobay marka adduunyadii macno ma laha marka la eego aakhira yah nicmadeeduna waxa weeye naf ma laha qofka ay naari u dambayso dhibaatada qofka qabsanaysaana waxa weeye waxba ma sii dhib ma sii laha qofka ay janno iyo nicmadaasi u dambayso ka meesha caynkaasa inaan laysku iloobin oo aan la ysraacin ayaa xadiidka laga qaadanaya wa can ilmustawrid ibni shadaadin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam ma dunyaa adduunyadu ma aha fi laakhirati aakhiro marka loo eego fi laakhirati ay fi jaanib اlaakhira dhinaca aakhira ama fi laakhirati ay biاnadari ilى اlaakhira aakhiro marka loo eega ma aha ilaa mithlu ma yajcalu axadukum usbucahu fi اlyami ilaa inta midkiin uu fartiisa badda geliyo oo kale mooyaane falyandur balaad ha eego bimaa asalku bimaa buu ahaa markii xarfuljarmaada laga hormariyey baa la jaray alifkii sida badanina waa sidaa falyandur ha eego bimaa yarjicu ay biayi shayin yarjicu balada waxa uu la soo noqdo ee axadka ama qofku uu badda kala soo noqdo uu farta geliyey ha eego rawaahu muslim yani haddii qofku waxa weeye fartiisa badda saa u tiimbiyo deetana uu kasoo saaruu saa u eego de ama dhibic yar bay soo qaadaysaa ama waxa weeye qoyaan yar ayay soo qaadaysaa soo ma aragtid marka badweyntii fartaa la geliyay dee waxba ka dhimaysa soo maha waxaa yaree ay fartu soo qaaday oo kale ee badda ay ka soo qaaday oo kale ayaa adduunyadu ay ka dhigan tahay marka aakhire loo eego soo ma aragtid aakhire weyn marka loo eego marka adduunyadu inay wax yar oo iska kooban tahay waxaan dhex yaalla iyo nicmadeeda iyo wixeedan oo dhan isku wada daro waa wax yar oo kooban waxa ilaahay aakhiro dhigay marka la eego sidaa awgeed baa halkaa ilaahay jala wacalaa uu nicmada badan iyo mulkiga badan uu dhigay dee waa in loo shaqaysto wa idaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wa mulkan kabiira sida ilaahay qur-aankaba ku yidhi wa can jaabirin radia allahu canhu markaa bima yarjicu yarjicu wuxuu noqonaya damiirka huwa ahee ku asturan wuxuu noqonayaa axadka falyandur ha eego macnihi midkiin bima yarjicu bal haddaa wuxuu kala soo noqdo baddaa uu farta geliyey waxaa kaloo la yidhi in huwadu usbuuca qudhiisa u noqonayaa iska suuragala qaar baa culimmada sheegay in mararka qaar la tadkiiriyo asalku wuxuu ahaa haddii usbuuca loo jeedo bima tarjicu in la yidhaha soo maah mararka qaar baa isaga qudhiisa iska las iska tadkiiriyaa baa la yidhi wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama mara wuxuu soo maray bisuuqi suuqa ayuu soo maray walxaal annaasu dadkuna kanafatayhi labadiisa dhinac ay socdaan ayuu suuqa soo maray isagoo xagga cawaalida madiine ka yimi oo ka soo galay fa mara wuxuu soo maray bijadiyin waxar yar buu soo maray oo asa ka dhunkan oo mayitin bakti ah waxar yar oo dhaga yaryaraa marka horena oo bakti ayuu soo maray markaa jadyigu waa waxarka yar markuu dee wen yahayna orgi baa la yidhaah rida yaree dhadig waa halka canaaq laga yidhaah markaa tii dhadigaydna canaaq bay noqonaysaa waa waxar ama ceesaan kii labaana wuxuu noqonayaa jadyi waxar yaroo bakti oo marka horena dhaga yaryaraa buu soo maray fa tanaawalahu wuu tiigsaday fa akhada waxa uu qabtay biudunihi dhegtiisa ayuu qabtay sidaa intuu u tiigsaduu dhegta qabtay uma qaala dabadeetana wuxuu yihi ayukum kiine ayaa yuxibu jecel ana haadaa lahu bidirhamin kan inuu dirham ugu sugnaado macnihi uu dirham siisto yaa xiisayn lahaa neefkan yaree baktigaa inuu hal dirham siisto oo uu dabadeeta yeesho fa qaaluu waxay idhaahdeen maa nuxibu ma jeclin annahu lanaa bishay in shay un markaa aanu ku helo oo wuxuuna aanu siisanno wax yarba ha noqdee wamaa nasnacu bihi oo maxaanu ku samaynayna seanu odhanaynaa markaanu wax siisanno uma qaala dabadeetana wuxuu ihi atuxibuuna ma jeceshihiin haddaba annahu lakum inaa iska yeelataan oo la iska kiisiiyo uun idinkoo aan waxba siisan ma jeceshi qaaluu waxay idhaahdeen wallah ilaahay baanu ku dhaaranay low kaana xayan hadduu noolaan lahaa kaana wuxuu ahaan lahay huwa isagu cayban ay maciiban mid ceebaysan buu ahaan lahaa macnii waxa weeyaan uu ceebaysnaan laha cayban ama kaana daa caybin ceeb midu saaxiibu ahaan laha oo inahu isagu asaku waa mid dhaga yaryar fa kayfa wa huwa meyit sidee markaa xaalkiisu noqonayaa isagoo baktiyana hadduu noolaan lahaa ayuu mid ceeb le oo ceeb keeni karta in markaa laan la iska la iska ilaalishay ama la iska baalmaro ama la iskaga tago ayuu lahaa sabaaba isagoo bakti ah marka cayban taasi waa isamkii kaana cayban ay maciiban ama cayban ay daa caybin inay sidaaba ku tahayna waa suuragaloo mubaalaqo loola qastiyay marka halkaa inahu buu qorayaa mise anahu iyo muu idiin qoray waa gartay kaana cayban ay maciiban yani hadduu nool yahay mid ceebaysan buu noqon laha ceeb leh oo iin leh annahu asaku inuu dhagayaryar yahay daraaddeed fa kayfa wahuwa meyit sawaaba markaa isagoo bakti ah fa qaala wuxuu rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalama fawallahi ilaahay baan ku dhaartay ladunya addunyada ayaa ahwanu kala liidata cala allahi ilaahay korkiisa min hada kan calaykum korkiina sida kani idinla liita ee waxba yahay uu idinla yahay si ka daran bay adduunyadu ilaahay jala wacalaa ula liidataa oo waxba aanay ula ahayn rawaahu muslim marka adduunyada ilaahay jala wacalaa agtiisa qiimo kama leh sidaa awgeed baana qofuu jecel yahay iyo miduu necab yahayba uu siiyaa soo maha hadduu doono mid gaalahoo caduwullahya baa ilaahay adduunyada siiya taasi maxay tilmaamaysaa inaana adduunyadu ilahay agtiisa macno ka lahayn mid awliyada ilaahay ka mida baa laga yaabaa inuu gaajoodo oo u baahdo ama faqiirnimo qabarto waay qaala wuxuu uhi qowluhu kanafatayhi ay can jaanibayhi labadiisa dhinac bay dadkuna marayeen walaa sakuna sagiiru ludunka dhagaha yaryar weeye dhunkan waay saasay adduunyadu markaa walaalayaal u macayna liidataa alla wax macnaaho ilahay agtiisa ay ka leedahay ma jirto wacan abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa amshi mid soconaaya maca nabiyi nabiga maciisa sala allahu alayhi wasalama fii xaratin dhagax madow bilmadiinati madiina ku sugan ayaan rasuulka la socday xarada waxaa la idhaahdaa kullu ardin daatu xijaaratin suud dhulka markaa dhagaxyaanta madmadow leh ayaa la idhaahdaa madiinina dhagaxyaan madmadow bay lahaan jirtay oo laba xara bay udhexaysa fii xaratin meel dhagax madow ahoo bilmadiinati ku sugan baanu marayn faistaqbalanaa uxudun buurta uxud la ydhaah baa naga hor timi waa buur yaroo markaa madiine ku dhoweyd oo uxud waxaa loogu bixiye dhextaal bay ahdo markaa buuro kale ayaanay n ku xidhiidhsanayn faqaala wuxuu rasuulku uhi yaa abaa darin abaa darow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah ku ajiibay oo ku ajiibay rasuulka ilaahay oo hoy ku idhi faqaala wuxuu uhi maa yasurunii faraxti gelin mayso ana cindii midla uxudin haadaa dahaban in agtayda uu ahaado uxuda tan ah oo kale oo dahabi uxud wax leegoo dahabi agtayda inuu ahaadaa ifaraxti gelin mayso oo tamdi calaya ay soo marta halaathatu ayaamin saddex maalmood wa cindii minhu diinaarun iyadoo agtayda diinaaru ka yaallo ilaa shay-un shay mooyaane arsuduhu aan markaa u diyaariyey lidaynin dayn aan ugu talagalay mooyaane arsuduhu iyo arsiduhu saadka in la godo iyo in la hoos dhigaaba waa suuragal waa jaa-is arsuduhu lidaynin waxaan dayn ugu talagalay mooyaane ilaa an aquula bihi inaan ku idhaahda mooyaane fii cibaad illaahi addoomaha ilaahay dhexdooda haakadaa sidaa iyo wahaakadaa sidaa iyo wahaakadaa sidaa can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi bidixdiisa iyo wa min khalfihi xaggiisa dambe ayuu sidaa yidhi inaan ku idhaahdo mooyaane yani qowlkan ficil baa loola jeeda sidaa iyo sidaa iyo sidaa inaan ku idhaahdo mooyaane markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalba inaanan yeesheen baan jeclaan lahaa sidaa ma odhan balse wuxuu tilmaamay haddii dahab oo kale oo waxa weeyaan uxud oo kale oo dahaba laysiin lahaa waan sadaqadaysan lahaayo dadka ayaan uqaybin lahaa baa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo waxba kamaan reebeen saddex maalmood imay dhammaadeen iyadoo aan wax ka hayo aan wax kala hadhay waxaan dayn ugu talagalay mooyaane soo ma aragtid ee waan sadaqadaysan lahaa oo waan la bixi laha marka halkaa waxaa laga qaadanaya qofkii haddii maalkii ilaahay soo geliyo waleegada waa inuu markaa wejiyada khayrka la ogaado oo sida wanaagsan uu ugu tasarufo oo uu meel wanaagsan ku bixiyo weeye uma saara dabadeetana wuu socday rasuulkii oo faqaala wuxuu yihi ina alakhariina kuwa badsaday ee adduunyada maalka badan lihi humul aqaluuna kuwa yaraysanaya weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xagga ajarka iyo hawaabka ilaa man qaala haakada wahaakada wahaakada mid yidhi mooyaane haakadaa sidaa iyo wahaakadaa sidaa iyo wahaakadaa sidaa mid yidhi mooyaane can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi bidixdiisa iyo min khalfihi xaggiisa dambe wa qaliilun maahum waana in yaroo yar inta sidaa maalka ilaahay soo geliya u bixinaysa ee sidaa ugu sadaqadaysanaysa ee ku saydhsaydhaysa waa in yaroo yar wa qaliilu maahum waa in yar oo yar oo maadaasi waxa weeye waa iska zaa-ido oo marka lita'kiidun baa loola yimi ama waaba nakiratun mawsuufa oo macnuhu waxa weeye wahum iyagu kuwa sidaa samaynaya qaliilun ma waa in yaroo yar oo humtaa dambana waa damiirulfasli waa mubtade qaliiluna waa khabarki uma qaala lii dabadeetana wuxuu rasuulku igu yihi calayhi الsalaatu wasalaam haddaan abudarahay ma smu abi der ya ikhwaan abu der magaciisa kumaa la odhan jiray aye aye fadl jundub ibnu junaada jazaak allah khayr waayahay wuxuu dabadeeta rasuulku ala yidhi calayhi الsalaatu wasalaam uma qaala lii rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama makaanak ey ilzam laazim makaanak halkaagaa joog weeye makaanaka ilzam makaanaka laa tabraxa ka zuulin xataa aatiyaka ilaan kuaga imanayo uma indalaqa dabadeetana rasuulku uu tegey fii sawaadi leyli madowgii habeenka ayuu waxa weeyaan markaa tegey xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay oo madowgii habeenku saa u socday goor habeen abaahe fa samictu waxaan maqlay sawtan cod baan maqlay qad irtafaca kor u kacay fatakhawaftu waxa aan ka baqay an yakuuna inuu yahay an yakuuna ay min an yakuuna waa min baabi nasci lkhaafid oo xarfuljarkii baa xadfan halkan oo kalena waa qiyaas xarfuljarka in la iska xadfa an yakuuna ay min an yakuuna inuu noqdo yahay axadun axad carada mid u banbaxay linabiy nabiga sala allahu alayh wasalam oo dhibaato ama waxyeelo inula banbaxay ayaan ka baqay fa aradtu waxaan doonay an aatiyahu rasuulka in aan u imaado fadakartu waxaan xasuustay qowlahu hadalkii rasuulku yihi laa tabrax ha ka zuulin halkaagaa xataa aatiyaka ilaan kaaga imanayo hadalkii baan xasuustay falam abrax dabadeeta halkii kama zuulin xataa ataani ilaa uu iiga yimi waxaa halkaa laga qaadanaya saxaabada rasuulka sharafta le ridwaan ullaahi calayhim siday hadalka rasuulka iyo amarkiisa u fulinayeen mar hadduu rasuulku udhaa sidaa yeela bes hadalka may soo celin jirin itibaac bay ku sifaysnaan itibaac inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisa iyo afcaashiisaba raacaan tay ku guulaysteen adduun iyo aakhirana way ahayda garo xataa ataanii ilaa uu ii yimi bartii kama zuulin oo faqultu waxaan ku yidhi markuu ii yimi laqad samictu waxaan maqlay sawtan cod takhawaftu minhu aan kaaga baqay oo fadakartu lahu waan u sheegay ay maa samictu wixii aan maqlay baan u sheegay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu hi wahal samictahu oo miyaad maqasha qultu waxaa dhi nacamha qaala wuxuu uhi daaka kaasi jibriilu buu ahaa oo ataanii ii yimi faqaala waxaan u ihi man maata qofka dhinta oo min ummatika ummadaada ka mid a laa yushriku billaahi shay-an xaalo ilaahay aanu markaa cidnaba ugu shariiki yeelahay hee qofka sidaa ku dhintaa shirki la-aanta dakhala aljannata jannada ayuu gelaya qultu waxaan ihi wain zanaa wain saraqa wain zina wain zanaa oo haba sinaysto oo wain saraqa haba xada eh ma jannaduu gelayaa qaala wuxuu uhi wain zanaa wain saraqa haba zinaysto haba xada eh jannada wuu geli doonaa mar haddii shirki la-aan uu ku dhinto muttafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaariyi waa lafdigii bukhaari uu soo ikhtisaariyo markaa waa tii xadiidka ku jirta abuder inuu ku celceliyo hadalkaa wain zanaa wain saraq ilaa markii dambe rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam calaa raqmi anfi abi darin kelmadaana berigii dambe uu ku dari jiray abuder marka xadiidka uu warinaayo marka qofku haddii uu maaragtay tawxiid iyo iimaan ku dhinto jannada wuu gelaya gelistaasina waxa uu noqon karaa gelitaan ibtidaa-an uu u gelaayo iyadoo cadaab aanu soo arag jannadaba ku horeynaayo ama waxa weeyaan gelitaan uu ku dambeynaayo oo inta cadaab uu soo arko dabadeetana laga soo saaro kolka dambe jannada la geynayo markaa qofku mar haddii uu ku dhinto asalka iimaanka iyo tawxiidka jannada wuu gelayaa ama ha ku horeeya ama ha ku dambeeyo marleyba jannada wuu gelaya waaya dadkana waxaa jira qaar dee aada iyo aada maaragtay u heer sarreeya ummadda nebi maxamed ka mid ah oo jannada iyagu xisaab la-aan ku gelaya cadaab la-aan qaarna waa la xisaabinayaa ee dabadeetana jannada ayay gelayaan iyadoo cadaab aanay soo marin ama ha noqdaan kuwa xasanaad xasanaadkoodu ay sayi-aadkooda ka bataan ama ilaahay jalla wacalaa ha uba dhaafo wixii ay qalad la yimaadeene jannadaysaa ku gelayaan iyagoo cadaabba aan soo arag dadka qaarkoodna marka ay la yimaadaan acmaal ay naarta ku mutaystaan naarta ayay gelayaan kolka lasoo tahiriyo ee naarta waxa weeye wixii ay galeen lagaga soo jaraa laga soo saarayaa jannada ay ku dambeynayaan wacan si axaadiid badani ay sheegayso wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi low kaana li dii aan lahaa lahaa milu uxudin uxud oo kale oo dahaban dahaba lasaranii waxay faraxti gelin lahayd anlaa tamura calaya inaanay soo marin halaathu layaalin saddex habeen wa cindii minhu shayun anigoo wax ka haya ilaa shay-un shay mooyaane arsuduhu aan u diyaariyoon ugu talagalay lidaynin dayn muttafaqun calayh xadiidkan markaa abi hurayrana xadiidkaa hore abi dar radia allahu canhu macnihiisaas oo kale ayuu tilmaamayaa qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi unduruu eega ilaa man huwa asfala minkum cidda idinka hooseysa eega marka la eego waxyaabahan adduunyo idinka hooseysa walaa tanduruu ha eegina ilaa man huwa fowqakum cidda idinka sarraysa ha eegina wa huwa arrinkaasi ayaa ajdaru u mudnaansho badan anlaa tasdaruu inaydaan quudhsanin nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay korkiina ugu nicmeeyey ee uu idin siiyey muttafaqun calayhi wahada lafdu lmuslim markaa marka la joogo arrimaha adduunyada cidda kaa sarraysa ha ku sixir goosan oo ha eegin kaa quruxda badan kaa caruurta badan kaa dumarka badan kaa guryaha badan kaa xoolaha badan kaa madaxnimada badan kaa magaca weyn yaa kaa ha ku sixir goosan oo hadha adna bar bannaan baa taaganta ninkana intaa soo fooq buu iska dul dhisay yaa ha odhanin waxaad se eegtaa ka kaa liita haddii tusaale ahaan aada xaalkaaga yar maaragtay aada la yaabto midkaasi liitun baad arki doonta ka kaa liita eeg hadaad adigu waxoogay hayso mid aan babahayn baad arki haddaad laxaadkaagii qabtood iska ordaysa mid laxaadla oo kuurkuursanaya ama indhuhu dami ama dhagala ama cagala ama gacmala ama mariidahoo saa u jiifa oo laa yastatiic inuu socdo ama uu waxqabsado ayaad arki markaa dabadeetana arrimahaa aragto waxay keenaysaa inaad ogaato inuu ilaahay ku nicmeeyey oo alxamdu lilah baad odhanaysa nicmada ilaahay ku siiyey baa kuu muuqanaysa soo ma aragtid laakiin haddaad had iyo jeer dadkaa kaa sii sarreeya adduunya ahaan u sii eegto uun waxaad dhici kartaa in nicmadii ilaahay jala wacalaa ay kuuba muuqan weyda ilaahay ku siiyey qof kastoo isu fiirsadaana wuxuu arkayaa nicmooyin badan oo ilaahay siiyey soomaalidu halkaa cibaaro wanaagsan bay halkaa cabiraano waxay idhaahdaan haddaad iska yaabto hareertaadaa la eega haddaad iska yaabto hareertaadaa la eega mid kaasii daran baad arkaysa qaala wahada lafdu muslimi wafii riwaayati lbukhaariyi riwaayadda bukhaari waxaa ku yimi idaa nadara axadukum midkiin marka uu eega ilaa man fudila calayhi mid lagaga fadilay fi lmaali xagga maalka iyo walkhalqi xagga abuurka oo ka xoog badan tusaale ahaan oo ka qurux badan oo ka dee adag walyandur ha eega ilaa man huwa asfalu minhu mid kasii hooseeya oo xagga maalka iyo xagga khalqiga ama abuurkaba iyo jidh ahaanba uga sii hooseeya ha eego si nicmada ilaahay uu siiyey uu u garto laakiin umuurta aakhiro marka la joogo iyada waxa weeyaan qofka kaa sarreeyaa la eegaa kaa cilmiga badan e kaa cibaadada badan e kaa dadaalka badan e kaa salaada badan e kaa soomka badan ee kaa sadaqada badan baa lagu daydaa soo ma aragtid fatashabahuu bilkiraami in lam takunuu milahumu ina tashabuha bilkiraami falah waayo guul baad ku helaysaa qofkii wanaagsanaa inaad ku dayato isagoo tiraa kaa dheeree hebel wacanhu ay wacan abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala waxaa rasuulkeena sharafteela yidhi calayhi الsalaatu wasalaam tacisa cabdu diinaar tacisa ha hooga cabdudiinaari addoonka diinaarku ha hoogiyo dahabku waa dirhami addoonka dirhamkuna ha hoogo yani addoonka lacagta u addoonka ah ee lacag caabudkaahi ha hoogo waalqatiifati iyo addoonka qatiifadu ha hoogo iyo waalkhamiisati khamiisada qatiifada iyo khamiisaduba waa dharkan weeye waxna la goglanayo waxna la xidhanayo sideebaa haddaba addoon diinaar iyo mid dirham iyo mid dhar uu noqday qofki in uctiya haddii la siiyo radii raalli buu noqonaya wa in lam yucطa haddii aan la siinana lam yarda raalli noqon maayo rawaahu lbukhaari oo qofkii muslimka ahaa cabdu diinaar wa dirham baa lagu magacaabay sababtuna waxa weeye waxaa ka farxinayaa waa adduunyadaa waxaa ka cadhaysiinayaana waa adduunyadaa madaxdii ama ciddii uu wax ka filaaya haddii adduunyadaa ay siiso u kiishtana uu faraxsan yahay oo waa ka daba dhacaya u ammaanaya oo wuxuu leeyahay kan oo kale lama arag hadday isaga seegto oo mid ugaba baahi badan tusaale ahaan loo dhiibana wuxuu leeyahy meesha waxba kama jiraan waxba ma yaalaan meesha faruhu markaasaa leey zufra utaagay meesha waxba ma yaalaan waa cadhaysan yahay oo waxa weeye markaasuu dudaya ka mar haddii adduunyadu furayso ka farxinaysa ama ka cadhaysiinayso saasaa cabdu diinaar iyo cabdu dirham loogu magacaabay ahlulcilmigu dhahda waana habaar ya ha hoogo ha dulloobo weeyo kaasi oo xadiidku markaa wuu dheeraa isagoo dhammaystirana kitaaba tawxiidka waa inaga ku aragnay wa idaa shiika falan tuqisha baa ku jirta marka ay qodaxi muddana iskama saaro alla waanuu iska saari oo qofka iska dee adduunyada u addoonka ah a rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku habaaray in arrimaheeda lagu adkeeyo adduunyada in lagu adkeeyo wa canhu radia allahu canhu qaala wuxuu uhi laqad ra-aytu waxaan arkay abu hurayra wuxuu odhanayaa waxaan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufi ka mid ah waxay ahaayeen dad markaa aan waxba hayn oo iska fuqaro aho saxaabada ka mid oo halkaa daaraddaa hore masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam geli jiray oo halkaa cilmigii qur-aanka ku baran jiray kolka jihaad loo baahdana ka duuli jiray maa minhum kama mid ahayn iyaga rajulunin ninkaasoo calayhi ridaa-un korkiisa markaa uu go-saaran yahay ha oo macnihii laba go-o uu midna hoosta ka gasha hoosta uu ka guntado midna uu dusha ka xidho in labadaa wada lahaa kuma jirin buu leeyahy imaa isaarun ama hoos gunti unbay lahaayeen wa imaa kisaawan ama busto iyo markaa mara ay dusha ka huwadaan unbay haysteen laakiin labada wada haystee kuma jirin wey kisaagaasoo qad rabatuu ay ku xidheen fii acnaaqihim qoorahooda ay ku xidheen ayay haysteen oy garaysteen waxa weeye halkaas sidan carruurta yaran marka qaar loogu garayn jiray dushaasay kusoo xidheen markii mara keliyahoo weliba tii dusha ay heleen ayaa halkaasay soo sudheen eetana jirhkaysaa ugu sii daayeen waa maro keliya fa minhaa waxaa ka mid ahaa maradaa ay dusha ka garaysteen maa yabluqu mid gaadhaysa nisfa saaqayni labada ku barhtankooda wa minhaa waxaa kaloo ka mid ahaa maa yabluqu mid gaadhaysa alkacbayni labada qonof dee maryihii baa la haystay baa kala dheera fa yajmacuhu wuxuu isugu soo ururin jiray midkood biyadihi gacantiisa ayuu isugu soo ururin jiray dusha saama isugu sii daaye dee dhankan iyo dhankana isaga imanaysaa halkan dhexdana way ka bannaantay ma garanaysa markaa fa yajmacuhu wuxuu isugu soo ururin jiray midkood biyadihi gacantiisa ayuu marada labadeeda dhinac sidaa halkaa isugu soo ururin jiray maradan uu garaystee sidaa ugu sii daysan ma garanaysa wuxuu saa u samaynayaa karaahiyata an turaa cawratuhu necbaysuu necbaysanaya darteed in cawradiisu muuqatoo la arko maradii waxa weeye halkan dhaxayd ee ka kala furan tahay waana iska yar tahay marka waxa weeye gacantay saadee maaragtay ugu ilaalin jira inay u raacin jira rawaahu lbukhaari waa ahlu sufihii abu hurayre qudhiisu ka mid buu ahaa sida xadiidta aynu ku arki doono radia allahu canhu wa ardaa marka hayn la-aantaasaa iska jirtay waxaanay tani kutusaysaa marka aad eegto adduunyadu inaanay wax la isku sii weyneeyo oo macnolaba ahayn raggana dee waxay ahaayeen raggii rag ahaa garo oo raggii markaa quraadii bay ahaayeen qur-aanka baranayay cilmiga baranayay ee jihaadka gelayay habeen oo dhan markaa salaatuleysha tukanaya u taagnaa ka naf mala adduunyadu ilahay agtiisa wa canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam addunyaa adduunyadu sijnu lmu'min waa jeelka qofka mu'minka ah wa jannatu lkaafiri iyo gaalka jannadiisa weeyi rawaahu muslim addunyaa sijnu lmu'min adduunyadu waa jeelka qofka mu'minka ah wa jannatu lkaafir iyo gaalka jannadiisa waxaa lagu macneeyey oo ahlulcilmigu ay yidhaahdeen macnihiisu waxa weeye qofka mu'minka ah ee adduunyada markuu joogo shahawaadkii adduunyada ee muxaramka ahaa dee wuu iska ilaalinaya oo naftiisa wuu ka xabisaya soo ma aragti waxyaaba fara badan oo adduunkan dhexdiisa yaalla oo muxarama uu iska ilaalinaya marka marka dhinacaa la eego inuu muxaramaadki iyo maladaadkeedii ka iska ilaalinayo jeel oo kale inuu ku jiraa la moodaa gaalkina waxyaabaha caynkaasa iska ilaalin maayo wuu dhex dabaalanaya xumaanteeda iyo khamrigeeda iyo qarmuunkeeda waxa weeye wuu dhex dabaalanaya markaa saasoo kale ayay janno ugu tahay isagana waxaa ka sii cad macnaha in la idhaahdo qofka mu'minka ahi walow adduunyada haba nicmaysto oo ha ku ladnaysto oo ha ku xaragoodo marka la eego loo eego waxaa ladnaantaa adduunyada uu ku helay nicmada u dambaysa ee ilaahay jala wacalaa jannada uu ugu diyaariyey jeel nin ku jira kama duwana soo ma aragtid oo waxa aada iyo aada uga weyn oo uga qiimo badan waxa u dambeeya jannada ugu dambeeya gaalkuna adduunyadan ama ha ku raaxaysta ama hadduu doona ha ku busaaradsadee marka la eego naarta iyo ciqaabka sugaya adduunyadani jannoo kale ay u tahay nin janno ku jira kama duwana soo ma aragtid markaa sidaasay u kala duwan yihin waxaa la yidhi caalimkii la odhan jiray alxaafid ibnu xajar sharx bukhaariga macanii bukhaariga sheekha sharaxay alxaafid ibnu xajar caalimkii weynaa ayaa hantina wuu iska lahaa baa la yidhi qaadina wuu noqday qaadi lqudaat dabeetana waxaa la yidhi isaga oo faraskiisii saaran quruxda badnaayo iska xaragoonayo haybad laho dad badan la socdaan oo xaalkiisu ladan oo suuqa maraya ayaa nin markaa yahuudiya ishortaagay oo saliidda iyo aan filaya inuu wax iibin jiray oo markaa dee iska dabaqada hoose iska ahoo xaalad adag iskaga nool oo iska dimiya waxaa la yidhi intuu faraskiisii sidaa u qabtay ayuu yihi sheekh xaafidow rasuulkiinu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi addunyaa sijnu lmumin wa jannatu lkaafiri war waxaad ii sheegtaa jeelkaad adigu ku jirto iyo jannadaan anigu ku jiro wal hadda ii sheeg buu yihi waayo adna oo adigan iska ladan ee iska xaragoonaya ee waxa weeye xaalkaagu fiican yihi anna waa tan la yidhi jannuu ku jira haddee gaal baan ahay oo jannuu ku jira waa tan la yidhi jannadaan ku jiro sidanaa baynu isu nahay markaa deetana sidanaynu sheegin ugu jawaabay baa layidhi oo wuxuu yidhi adigu ta kuu soo socoto marka la eego inaad janno ku jirto ayaad ka dhiganta anna waxaa ii dambeeyo kolka la eego inaan jeel ku jiro ayaan waxa weeye ka dhiganahay markaa adduunyadu ha la ogaado qofka mu'minka ahi jeel inay u tahay sujinta biha wa anta laha muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta jeel oo kale u tahay qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqdee qaala inuu yihi akhada rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu qabtay sala allahu alayhi wasalam bimankibaya labadayda garab buu sidaa ii qabtay waxaanu markaa u qabtay isagoo dareen gelinaya oo soo jeedinaya qaala wuxuu uhi kun waxaad noqotaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaad ku noqotaa kaannaka gariibun sidii mid markaa gariib ah oo kale sidii mid waageeni ah oo carrigiisii mid aan ahayn jooga aw caabiru sabiilin ama mid jid ka gudbaayo oo musaafir ah oo kale ku noqo adduunyada dhexdeeda waxoogay uu sii yaro sharaxayaa casharka dambe ayaynu ku qaadan doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online